magaalada beledweyne waxaa lagu qabtay bandhig faneed hal abuurkooda ay kusoo bandhigayeen dhallinyarada magaaladaasi barnaamijkan ayaa noqon doono mid sanadla ah waxaanay dhallinyaradu soo bandhigayaan gabayo isugu jira kuwa ay kaga hadlayaan muhiimadda waxbarashada iyo sidii dhallinyarada loogaga digi lahaa tahriibka wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan beledweyne nooga soo diray bandhig faneedkan halabuurka da-da yar ee beledweyne ka qabsoomay ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hoyga hirashada halabuurka hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee ababiye bandhigan sugaanta ee ababiye ayay halabuurka da-da yari waxay kusoo bandhigeen gabayo iyo heeso ka hadlaya dhinacyada jacaylka waxbarashada wadaniyadda dhaqanka soomaaliyeed iyo qeybo badan oo aada u xiiso geliyey dadkii goobta joogay gudoomiyaha baahda hal abuurka da-da yar ee ababiye liibaan cabduqaadir maxamed ayaa v o a uga waramay ujeedada ababiye ababiye waa fikir loogu talagalay in dhallinyarada lagu wacyigeliyo in dhaqanka lagu nooleeyo maadaama dhaqanka hadda sii tagaayo abwaanadeena iyo dadka hal abuurada ahna u bateen da-da waxaan ugu talagalnay jiilka hibada leh inaan ku dhiirigelinno oo aan xusno dad bulshadana aan tusno abaabiya waxay u taagan tahay hoyga hirashada hal abuurka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waa barnaamij loogu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo waxaa la qaban doonaa bandhig faneedyad kanka baaxad weeyin wuxuuna noqon doonaa sanadle waxaan rajaynaa ciyaaraha kala duwan hidaha iyo dhaqanka maansooyinka iyo gabayada dhammaan in bulshada qaybaheeda kala duwan waxay dhaqan u leedahay abaabiya meesha aruuri laheyd hoygii dhaqanka inay noqoto dhaqan dhowr waxaa laga ilaalinaa dhaqan doorsam wax lahaa jiro maalmahan soo batay dhallinyaradii inay dhaqankii ka guuraan luqadii ka guuraan ay jiilkii dhammaay ee soomaali loo yaqaanay inay isbedesho marka taas annagoo ka hortegaynaa samaynay abaabiyo si aan si aan nolosheena iyo jiilka iyo nolosha ilmaheennaba aan u badbaadsanno leylo xasan yuusuf waxay ka mid tahay hal abuurka da-da yar waxay goobta ku soo bandhigtay gabay ay dhallinyarada ku dhiirigelinayso muhiimadda ay leedahay waxbarashada dalka gabayga waataan muddaba daayay hadalkiiye dibnahayga waataan ka jaray inaan daliilshaye maantana ma doonine waxba i durban tumaye caqligay dardaaroo naflaha waana ugu deeqle ruuxiyay ka daadagi wanaagooga dabageele rajada hanuun damac lahayn geli daareen weyn leh waxaan uga dan leeyahay murtida aanu daadagaaye daayartaan waxnoo dana rabaa inaan dareensiiyo taasi waa duleed mare haddii aan doc kala eego erayga dardaarana haddaan daha uga qaado dhallin yahay to darajiyo wanaag daa'imi idin siiyey hadday iciina waayaha marba dib u shallaytoone qof dhammaanay jahliga waa u daris waana ruuc dagaane ha iska dhigin qof daahane niyada daacad uga oga macallinka darsiga ku dhigan adana ka ilaali sidii waalidka uga dambee dacati ha u quudhin dib u socod waxaa naga dhigee samaaha noo diiday ee dunida naga reebayee diifta nagu oday qayrkeen halkuu degay waxaa naga dambaysiiyey diihalka waxa noogu wacaana mase duuflalka undib dhacay waxaa naga dhigay qurucda noo diiday jahli daraan inuu yahayna waa inaan dareenaaye gabaygan ujeedadiisa waxay tahay haddaan kuu sheego waa faa'iidada ay leedahay waxbarashada iyo jahliga micnihii dhibaatada uu leeyahay qof kasta oo soomaaliya ama qof kasta oo biniaadam uu ogyahay jahliga dhibaatada uu leeyahay iyo maxaa ku dhahday dibudhaca uu leeyahy iyo wax faa'iidaa inuusan lahayn intaba laakiin aniga waxaan gabaygan u curiyey inaan u sheego dhallinyarada soomaaliyeed inuusan jahliga wax faa'iida oo aan laga helaynin ee waxbarashada lagu dadaalo iyo tacliinta barashadeeda abwaan ibraahim cismaan afrax ayaa isna soo bandhigay gabay dhacdo jacayl oo lagu magac daray dhaylo jacayl inta dheeh qurxoonee dherarka iyo jooggaba rabbigay u dhiibee dhaayuhu jalleecayn mar haddii aad dhugatoo sida dhool laguu tuso kuma dhiiranaateen dhiriqdaad i marisee caashaqan i dhaawacay igu dhaliyey heesaha waa loo dhintaayoo adna way igu dheeshee nafsigaygu kuma dhibo markan kuu dhiteeyee dhaylo kuu hambeeyee sidaa aad dhabeel tahay kugu sooray dhuubaan dhugma yeelan weydoo horta laysma dhoohee ma dhambaalladaydaad inan yahay ku dhoodaa caashaqani dhaawacay igu dhaliyey heesaha waa loo dhintaayoo adna way igu dheeshee nafsigaygu kuma dhibo abwaanada da-da yar ee bahda ababiye hal abuurkoodu ma ahan jacaylka oo keliya abwaanad samiro xasan cali ayaa waxay goobta ku soo bandhigtay gabay ka hadlaya muhiimadda ay leedahay iskuduubnida iyo dhibaatada uu leeyahay kala taga dadku waxay yidhaahdaan hashii duul gurani tumay dacuno uma fiyoobaataa lagu dareemaa waxaan uga dan leeyahay dad labaatan sanno diday duurkii cidlada galay dembi iyo colaad iyo dulli aad u qaybsaday haddaa la ysku dumayaa dadaalkeedu ma u yaro ee degganaan ha lagu wado dadku waxay yidhaahdaan wadaan doonka loo waday iyo si weyse duunyadii daryeel kaliya faa'iido dad kaleeta kama helo soomaaliyay dantiiniyo wixii dowladdii hore darbeeye haraatiyey weliba aad u kala diray dambas ii ka dhiga ciid haddana weli idiin daran oo damacoodu weli yahay saddex dibi libaaxii daqaydooda weyn iyo geesaha waxdile iyo intuu duudka ka cabsaday dubaan iyo siyaasiyo dirsinnada u kala qoray ku dirqiye siyaasadda u daldali siduu rabay duul saa inala raba wax inaa u dirannaa waa inoo damiir xumo digniin weeye gabayguye hadda ciibsan weligaa dadkeenna iyo dalkeenna haddii uu dayacan yahay uu ka xanaaqay dumarkii dareenkoodu sare yahay inay gabi ku doodaan duruuftii caqligii tegay raggii inay dadaalaan darajihii xil laga rabay waxa daaha saariyo danla'aantu waa maxay abwaan macalin cali cabdi xasan baare oo ka mid ahaa dadkii lagu martiqaaday bandhigga ayaa waxa uu ka sheekeeyey dhaqanka soomaalida sida uu ahaa iyo xilligan isbeddelka ku yimid dowladnimada soomaaliya say u burburtay ayuu dhaqankan u burburay deeqsinimadii isxushmayntii isqadirintii wixii ummadda soomaaliyeed ay lahayd oo dhan baa yacnaha dhumay runtii dowladnimada keliya ma maqno tusaale ahaan markii uu wiil soomaaliyeed uu gabar soomaaliyeed guur ka damco oo ka doono waxaa dhici jirtay habka doonista soomaalidu ama geed fadhiisiga ama gabaatiga loo bixiyo ama yardaha loo bixiyo ama loo maamuuso sidii loo yeegaleeli lahaa qoyskaas cusub waa la wada yaqaanaa macruuf waaye markay badatay reermagaalnimadu in dhaqankii uu sii dhumayo wiil yar ee soomaaliyeed waxaa dhacday inuu gabar soomaaliyeed u guursada oo weliba guurkaasi oo ahaa maharxad gabadhii waxay noqotay uur bay yeelatay gabadhi aa ku tiri aniga aabbahay iyo hooyaday iyo maad maa la hadayshada ehelkayga wiilkii reerkii ayuu aaday asagoona adeer wadan abti wadan ehel wadan ilmo adeer wadan oo keligii ah habartii markuu u tegay iyo aabbihii wuxuu yidhi akhyaaray waa ladi salaamay xataa gabar ma laha qofkan xaggayga waaye waxeedana afka hore waaye asigoo leh arrintaas ugu dan leh qofkan gabadhan anaa qabo urayna ay leedahay noocaas oo kale ah dhaqannada cusubee yacnaha nooga yimid sida badan dibadda nooga yimid dhaqanka soomaaliyeed aan salku ku lahayn waxay soo dedejiyeen ama cimro deg deg ay ku rideen dhaqanka soomaaliyeed sida inuu dabar jaro waa bandhig sugaan kii ugu horreeyey ee halabuurka da'da yar ay ku qabtaan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne